bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habee wacan u wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu awood idinka leenahay akhyaartana dhegeysataa ee caawa waa habeen sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha sideedaad agosto sanadka laba kun saddex labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraadiyaha dalsane muqdisho waxaa ka mid ah shirka amniga qaranka oo maanta ka qabsoomay magaalada muqdisho ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu guddoomiyey shirkani iyo waxyaabihii lagaga hadlay ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono wareeggan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo goordhow oo caawa ah lagu soo dhoweeyey wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud haddaba ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh ee magaalada dhuusamareeb ayaanu caawa warar idinkaga heenaa qodobada kale aan idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana aad ku dhegeysan doontaan wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ka qayb galay munaasabadda shaacinta natiijada imtixaanka fasalada dugsiyada sare oo ay qaado wasaaradda waxbarashada soomaaliya haddaba waxaan soo gudbin doonaa caawa natiijada imtixaanka shahaadiga ah dowladdu ay ku dhawaaqday ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barri wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo halkaasi khudbado ka jeediyey warar ayaan idinkaga heenaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya doctor xuseen sheekh maxamuud oo iska casilay xilka agaasimaha madaxtooyada ee loo magacaabay may waa saddex iyo labaatankii may laba kun labaiyo labaatan maxay ku timaaday sababta iscasilaadiisa caawa ayanu wareega idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aan idiin soo gudbin doono sidoo kaleeto barnaamijkeena aad caawa kaga bogan doontaan haddii uu rabi idmo waxaa ka mid noqon doono kulankii baarlamaanka soomaaliya oo maanta buuq uu hareeyey iyo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo go-aan qaraar ka qaatay kulankii maanta ee uu hortegi lahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa go-aanka guddoonka golaha shacabka maanta uu ka qaatay qodobadaasi wixii nagu soo kordho guluf colaadeed oo xoog loo ka socda gobolada dhaca bartamaha soomaaliya iyo wararkii nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno wareega ayaad caawa ka bogan doontaan farsamadu waa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
hagaag dhegeystayaal habee wacan wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fm kaas oo inaga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale oo fm ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay dhegeystayaal habee wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo galabnimadii maanta shir gudoomiyey shirka amniga qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey shirka markaasi ee amniga qaranka kaasi oo lagaga hadlay ee arrimo ay ugu horeeyaan aan idhaahdayay madaxweynaha ayaa maanta waxa uu gudoomiyey shirkan amniga qaranka uu goobjoogu ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare kulankan sidoo kale waxaa ka qeyb galay ra-isul wasaar ku-xigeenka wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha maaliyadda cadaaladda iyo diinta ee awqaafta xukuumadda soomaaliya iyo taliyaal ciidan shirkan intuu socday waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka qorshaha xureynta dalka iyo dagaalka ka dhana kooxda shabaab waxaa diiradda si gaara lagu saaray dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka ugu horeyn madaxweynaha soomaaliya ayaa warbixin ka dhageystay taliyayaasha ciidamada kuwaasi oo ka warbixiyey amniga dalka iyo weliba dagaalada haatan ka socanayo qeybo badan oo ka mid ah gobolada soomaaliya madaxweynaha eh, waxa uu xuseyn shacabka soomaaliyeed ay haatan ay ku sugan yihiin eh, xaalad u baahan in laga xoreeyo eh, gaar ahaan eh, waxa uu soo hadal qaaday magaalooyinka ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab uu sheegay inay muhiim ay tahay inay ciidamada dowladdu ay tagaan halkaasi sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay amniga magaalada muqdisho isagoo hay-adaha ammaanka waxa uu ku bogaadiyey sidii ay u xaqiijin lahaayeen nabadgelyada mas-uuliyiintii kulanka ka qaybgala ayaa waxa ay iswadaarsadeen qorshaha ee wejiga koowaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab sida loo dhammaystiri lahaa iyo ambaqaadidda wejiga labaad ee dagaalka shabaab wasiirka warbaahinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey ayaa faahfaahiyey waxyaabihii lagaga hadlay kulankii maanta
doorkii wanaagsanaa ay ka qaateen dagaalkan iyo annagoo mar kale ku boorinayna inay sii wadaan taageerada ay u hayaan dowladdooda qayb walba oo bulshada ka mid ahna ay dagaalkaasi qayb ka noqoto aad iyo aad aa u mahadsantihin Eh, dabcan waa dhammaystirka wejiga koowaad ah haatanba socda Eh, maadaama ciidamadu ay intaa da- diyaargarowga ku jireen ay sii wadeen howlahoodii waxay ka dhigan tahay in wejiga koowaad uu durba socdo islamarkaana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ee na kaalmaynaya amaba na da- na taageeraya ay howlgalka sii wadaan balse haatan ay tahay dardargelintii iyo in la xaqiijiyo dhammaystirka wejigaasi koowaad Ee, dabcan waxaan ka hadlaynaa wejiga koowaad wejiga labaad weli maanu bilaaban taas waxaan rabnayaa mar kale shacabka u caddayno in waxaa la dhammaystiray haatan yihiin wejiga koowaad wejiga labaadna uu bilaaban doono mar walba ee, marba marka la dhammeeyo wejiga koowaad ee haatan socda markaas ayaan shacabka iyo ummadda soomaaliya la wadaagi doonaa xilliga uu bilaabanaya wejiga labaad ee howlgalka mar kale waxaan u celinaynaa shacabka soomaaliyeed doorkii wanaagsanaa ay ka qaateen dagaalkan iyo annagoo mar kale ku boorinaynaa inay sii wadaan taageerada ay u hayaan dowladdooda qayb walba oo bulshada ka mid ahna ay dagaalkaasi qayb ka noqoto aad iyo aad aa u mahadsantihin Eh, dabcan waa dhammaystirka wejiga koowaad ah haatanba socda Eh, maadaama ciidamadu ay intaa da- diyaargarowga ku jireen ay sii wadeen howlahoodii waxay ka dhigan tahay in wejiga koowaad uu durba socdo islamarkaana ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ee na kaalmaynaya amaba na da- na taageeraya ay howlgalka sii wadaan balse haatan ay tahay dardargelintii iyo in la xaqiijiyo dhammaystirka wejigaasi koowaad Ee, dabcan waxaan ka hadlaynaa wejiga koowaad wejiga labaad weli maanu bilaaban taas waxaan rabnayaa mar kale shacabka u caddayno in waxaa la dhammaystiray haatan yihiin wejiga koowaad wejiga labaadna uu bilaaban doono mar walba ee, marba marka la dhammeeyo wejiga koowaad ee haatan socda markaas ayaan shacabka iyo ummadda soomaaliya la wadaagi doonaa xilliga uu bilaabanaya wejiga labaad ee howlgalka
waa hagaag mar kale habee wanaagsan ayaanu da leenahay wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan markan haddii aanu fiirno ee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamed owabdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa kadib markii uu soo gabagaboobay shirka amniga qaranka oo lagaga hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab bilaabidiisa iyo dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka ayaa dhinaca kale wafdiga madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayo oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumadda saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay galabnimadii maanta ay gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor agaasimaha nisamaad maxamed salaad mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalka bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa kusoo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kadib soo dhoweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa loo galbiyey aqalka madaxtooyada galmudug halkaasi uu caawa kulamo gaargaar uu kala bilowday madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor durbadiiba madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulamadu bilaabay ayaa diiradda lagu saarayaa arrimahay ugu waaweyn yihiin wejiga labaad ee dagaalka shabaab iyo xureynta degmooyin ka mid a galmudug oo ay si weyn uga xoogganaayeen sannadadii dambe kooxda shabaab agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaa faahfaahiyey ee kulamada madaxweynaha caawa uu ka wado magaalada dhuusamareeb
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo uu si kumeel gaara ugu shaqeyn doono madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda u leh dowladnimada soomaaliyeed iyo dowlad dhiska ayuu ka shaqeyn doonaa intuu ku sugan yahay magaaladan taasoo ay ugu horeyso amniga iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah argixisada al-shabaab ee ka socda deegaanada galmudug iyo hirshabeelle madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxyaabaha muhiimadda koowaad uu ka dhigtay ayaa waxay tahay in dalka soomaaliya horumarkiisa iyo wax kasta oo faa'iido u leh dadka soomaaliyeed ay ku xiran tahay inuu amni noqdo xasilooni helo taasina ay hortaagan yihiin eh, khawaarijta eh, diinta ku gabanaysa muhiimadda koowaad maadaama madaxweynuhu ka dhigtayna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle waxay dadaal ugu jiraan sidii loo soo gabagabeyn lahaa soomaaliyana looga ciribti lahaa khawaarijta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug shaqooyinkiisii caadiga ahaa ee dowladnimada iyo qaran dhiska ee uu ka shaqaynayay sidooda ahaan doona Eh, waxa una muhiimadda koowaad ay tahay in la helo soomaaliya amni ah xasiloon madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay een, dhuusamareeb waxa uu la kulmi doonaa madaxda eh, galmudug oo ugu horeeya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda kale iyo bulshada qaybaheeda kala duwan
fogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka midooda yurub u k kanada
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ka shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qoramahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marna somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqdo uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaa u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha shirkadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelin siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka
hagaag dhegeystayaal mar kale abe wanaagsan ayaanu idin leenahay dowladda federaalk ee soomaaliya wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya maanta waxay shaacisay natiijada imtixaanaadka fasalada dugsiyada sare ee gobolka banaadir kadib munaasabad ka dhacday aanidhaade gudahaan soomaaliya kadib munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ugu horreyn waxaad maqli doontaan shaacinta natiijada ardayda ka kala gaal- ardayda galay kaalmaha ugu horeeyo waxaa xigi doon ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wasiirka waxbarashada soomaaliya oo ka hadlaya
kaalinta koowaad waxaa gashay deeqa maxamed cabdulaahi maxamed dugsiga faanoolo degmada kismaayo 92.6 kaalinta labaad waxaa gashay faaduma cabdulaahi axmed cali dugsiga macaasir degmada hodan 91.71 kaalinta saddexaad waxaa galay ee waxaa si wada jiro u galay labada arday ee kale ah cabdisalaan saalax cabdulle maxamuud dugsiga alfajri lafweyn degmada yakshiid 91.43 waxaa kaalinta saddexaad kula jira muuse maxamed xasan nuur dugsiga horyaal degmada kismaayo 91.43 kaalinta afraad waxaa ku jirta shamse xuseen siraad ee dugsiga alawaan sare degmada garbaharey 91.26 kaalinta shanaad waxaa si wada jira ugu jiro saddexda arday ee kale ah muniira mukhtaar maxamed nuur dugsiga shadhag degmada xudur 91.14 kaalinta shanaad waxaa kula jirto jihaan nuur axmed maxamed dugsiga macalin cadow ee degmada hodan 91.14 Een, kaalinta saddexaad waxaa kula jira cabdulaahi maxamed cabdi warsame dugsiga ibraahim cigaal degmada cabudwaaq 91 markii aan jaamacadda ka soo laabtay waxaan ka shaqeeyey sektarka waxbarashada maalin maalmaha ka mid a waxaan la kulmay hal arday oo ka mid a ardaydii waxa weye aan isku galaaska ahayn oo galaaska wuxuu ka geli jiray lambar afar waxaan ku warniyo maxaa kugu dhacayo maxaa ilaa hadda samaysay wixii warniyo waxbarasho baan sugaaya waxa weye weli waxa weye jaamacad ma aanan gelin waxbaan isu koytoosin waxaan jaamacad iskaga bixin karana ma aanan helin ilaahay wuxuu qadaray ardaygii lambar afar galayay waxbarashadan ka shaqeynaya iyo institution ka shaqeynaya inaan deeq waxbarasho waxa weye uga helo waxaa igu soo dhacday marka soddon iyo labada kun oo arday imise arday baa waxa waaye culays noocaas waxa waaye uu fuuli doonaa Een, oo iyagoo ardaydii ugu baraydsanaa ah ardaydii waxa weye ugu qiimaha badnaa ah imiseba culays noocaasa soo waajihi doona waxaan rabaa anigoo ku hadlaaya magaca guddoonka jaamacadda soomaaliyeed waxaan u ballan qaadayaa waxbarasho lacag la'aan ah ardaydii ku guulaysay kaalimada hore ee bixin doona midowga jaamacadaha soomaaliyeed waxaa farxad inoo ah ardayda ugu badan ee gobolka banaadir ee ku guulaysatay imtixaankan cid xigtana waxaan baraarujin doonaa insha allah ardayda meesha ka dhacday tirada meeshaas lagu sheegayna waxaan dhihi doonaa insha allah in dadaal badan ay muujiyaan ee qalbigooda ay xoojiyaan
waxaan u hambalyeynayaa wasaaradda oo wasiirka ugu horeeyo oo runtii dee dadaalkiisa la wada qiray dhammaantiin aan wada ognahay aabbo waxbarasho ah muddo dheer ku soo jiray ka soo shaqeeyey hamigiisa ugu weyn iyo dadaalkiisa iyo karyarkiisa inta ugu faraha badan soo geliyey in dad soomaaliyeed wax la baro marka fursad runtii aada u weyn bay u tahay dadka soomaaliyeed inay dadka noocaasi ay u hayaan waxbarashadana u hoggaamiyaan waxaa dhammaantood aan u hambalyeynayaa intii ka qayb qaadatay ee wasaaradda kala soo shaqaystay la soo agaasintay ee halkaan soo gaarsiisay arrimaha waxbarashada dee waddan kastaayba haddii aan rabno inaan transformation samayno oon meeshan ka guurno oon meel kale u guurno oo ka wanaagsan waxaynu ku guuri karnaa oon meeshaan ka bilaabayno waa waxbarashada oo aan wax ka bedelno siyaasad wanaagsan u degsano quality u yeelno waxbarasho hadaf leh oo ujeeddo leh oo qofka wax iska barta keliya aan lahayn in la samaysto halkaasun baa laga dhaqaaqaa kadibna waxaa la gaaraa meesha loo socday qofka qofka ayuu ka bilowdaa horumarku developmentiga wuxuu ka bilowdaa qofka qofkana waxaa lagu horumarin karaa un waxbarasho ayaa lagu horumariyaa in wax la baro marka haddaan rabno inaynu meeshan ka guurro waxa keliya aynu qaadanaynaayo inu uga guuraynaayo waa inaynu jidkaa waxbarashada qaadno oo aan waxbarashadeena toosisano dadkeenana wax barro quality education aan keenno oo micno leh oo wax bedeli kara haddii aan fiirinay ama aan akrinay taariikhda hoggaamiye kasta ma hoggaan kasta iyo waddan kasta oo meel ka guuray oo meel gaaray oo meel lama jeerto oo la mahadiyo gaaray jidka ay qaadeeni waa jid waxbarasho wey meeshaasun bay hoggaamiyeyaashu ka bilaabeen marka innagu maanta meeshaa aan naallo waxaynu kaga dhaqaaqi karnaa oo meeshaan doonayno aynu u gaari karnaayo waa waxbarasho waxaynu goosannay markaa inaynu waxbarashada usoo jeedsanno tabarteennu intay rabtaba ha ahaato laakiin waddankeennu maadaamuu dhismayo maadaamaan si tartiib tartiiba u soconno waxbarashadu inay dhaqaaqdo inay laga maarmaan tahay aan aragno innagoo dagaal ku jirna innagoo duruuf adigina haysato ayaa haddana waxaan nidhi lagama tegi karo oy xukuumadda dan qaran markii ugu horreysay tidi bajetka ugu horreeyay ee la dejinayo lagama boodi karo waa ceeb inaan ka boodno wasaaraddii waxbarashada ma dhadhamayso canshuurta laga qaado qoyska soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed odayga soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed canshuurtaasi jawaab fiican looma helayo haddii aysan haba yaraatee waxbarashada wax kaga jirin waxaan rajaynaynaa insha allah iyadana haba yaraatee inay caafimaadkana wax kasoo geli doono haddii ilahay noloshii aasaasiga ahayd ee qofka dadka soomaaliyeed in ay ka muuqato budgetkeenna oo aysan noqonin un mushaharaad ee dadka markaas dowladda hayaay ama qaybaheeda jooga ay mas-uuliyiinta ahy la siinayo laakiin ay muuqato wax bulshada loo transfer garaynayo oo dadkii soomaaliyeed dib loogu celinayo marka waa bilownay maadaama marka waxbarashadu ay taas tahay oo adduunkii oo dhanba laysla qaatay in duruufaha waddamada duruufaysane ay kaga bixi karaan kuwa hormareen duruufaysnaynna cid waliba duruuf baa haysatee ay meeshay rabaan ay ku gaari karaan ay tahay waxbarasho hadeertanaba aan wasiirka uu ila joogay shir aan ka qayb gallay oo africa o dhan isugu timid oo adduunku yimid oo looga hadlaayo xaggee loo socdaa oo deedna laysku waafaqay in human capital development wax la yidhahdo oo waxbarashada laga bilaabayo waxbarashaha laga bilaabo annaguna markaan aragnay dowlado iskaalmaystay oo naadi samaystay oo hawshaas aaday annaguna waa ku biirnay dowladdeeduna waa ku biirtay waxay noqotay dowladdii siddeetan iyo sagaalaad ee ku biirtay ayaan noqonay waxaanan xoog saari doonaa haddii ilaa idhaahdo in aynu dadkeena dhisno si dalkeena uu u dhisno annagoo taas ka duulayna ayaan marka waxbarashada reformkan la wado iyo dadaalkan la wado maalinna kamana harin waxaan filayaa intii dhacdo ee la sameynayey ama xafladood ee soo socotay oo dhan anigu waxaan joogay ilaa iyo shan ka mida kolley oy tani shan ku tahay waxaan joogay oo soo kormeeray imtixaankii macallimiinta saddexda kuna maalintii ee ay ku jireen ayaan soo kormeeray oo aan joogay waxaan ka qayb galay xafladdii macallimiintaas guulaysatay imtixaankii ku guulaysatay xafladdii lagu shaacinayey ayadana halkan aan joognay oo waan joogay waxaan joogay xafladdii lagu furayey tababarkii macallimiintaas la tababari oo school bolisiya lagu qabtayna ayadana waan joogay waxaan joogay oo soo booqday ardaydan hadda la siinayo shahaadooyinka imtixaankooda marka la saxayay meeshii lagu saxayey oo isla school bolisiya ah ayadana waa soo booqday waa soo arkay maantana waxaanu joognaa shaacintii natiijadii dugsiga sare ee ardayda soomaaliyeed intaas oo dhan waan tagay waana soo joognay waxayna ku tusinaysaa ahmiyadda aan siinayno iyo siday dowladda ay committed ugu tahay in waxbarashada ay rool weyn siiso kana shaqayso waana ka shaqayn doonaa haddii ilaha idhaahdo marka xafladdani waa un hambalyan iyo runtii inaan la faraxno ardaydeena soomaaliyeed ee maanta faraxday ardayda waxaan leeyahay geedi dheer oo waxbarasho ayay cagta soo saareen laakiin intii ugu adkayd ay ka soo baxeen waxa kale qofku ama wuu shaqayn karaa ama waxbarashadiisu sii wadan karaa inta waxbarashada sii wadata waxaan rajaynaynaa guul inta kalena ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa inaan shaqo u abuurno ay ka shaqaystaan oo ay waddankooda ugu khidmeeyaan dhinacay rabaanba majaalka iyagu doonayaan ay ugu khidmeeyaan insha allah jaamacadaha soomaaliyeedna waan ugu hambalyeynayaa professorku wuxuu yihi waxaan siinaynaa scholarshipyo marka in ardayda soomaaliyeed scholarshipyo la siiyana iyadana waa runtii waan idinku hambalyeynayaa waan idku mahadsantihiin jaamacadaha privatka ahina dabcan waa jaamacadaha waxbarashada qeyb weyn ka ah dowladda soomaaliyeedna waa idin og tahay waanan waanan waana laydinla shaqeynayaa si xoog leh insha allah haddii ilaha irado waxaan kusoo gabagabeynayaa bointigaas in badan oo ka mida dadka soomaaliyeed oo iskuullo tegi lahaa oo macallimiinta hadda dowladdu qaadatay ay ka shaqeyn lahaayeen ay u shaqeyn lahaayeen waxaa laga yaabaa iskuulladay ku shaqeyn lahaayeen horeyna waan u sheegay iyo xarumihii ay ku shaqeyn lahaayeen in dadkeenu degan yahay ayaa dhici karta marka mar kasta waan kusoo celinayaa haddana waan kusoo ku celinayaa in dadkeenu si dawciya iyagoon cidno qasbin oo mas-uuliyaddaas dareemaya in ay banneeyaan xarumihii dadka wax lagu bari lahaa dadka ubadka soomaaliyeed wax lagu bari lahaa oo sida aada ogtihiin in fara badan oo ka mid ahi ay bannaanka fadhiyaan si marka loo dayactiro si ubadkii loogu soo xareeyo oo wax loogu baro meel kastaba hadday caasimadda tahay iyo haddii ay dowlad goboleedyada tahay intaba waxaan dadka leenahay idinkoo mahadsan dadka soomaaliyeed halaban hala banneeyo goobihii dowladda guud ahaan gaar ahaan goobihii waxbarashada hala banneeyo
saaxiibadii xubnaha golaha wasiirada xubnaha labada gole wasiirada dowlad goboleedyada gobolka banaadir madaxda jaamacadaha taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo ardayda iyo waalidiinta dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib waxaan ka bilaabayaa inaan u hambaliyeeyo dhallinyarada soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdho leh ee ku dhiiraday inay waxbarasho bilaabaan labiyo toban sano sowri oggolaadaan inay tartan xor e galaan oo ay u tartamaan si ay u tijaabiyaan aqoontooda iyo kartidooda iyo garaadkooda kuna guulaystay inay imtixaanadaas oo duruuf adag ee laga soo maray aadna loo ilaaliyey ay ku guulaystaan hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa iyaga waalidiintood macallimiintoodii maamulayaashoodii iyo bulshaweynta soomaaliyeed oo dhan Eh, marar badan baan isweydiiyey weliba hadda intii hawshan aan ku jirnay waa maxay ahmiyadda imtixaanka maa la iska dhaafa kulligiis marar baa jirtay saas soo maaha dadku intay tagaan suuqa tagaan shahaado ka soo qaataan maxaan ku idhaahdaa ay wax ku noqdaan ama kuwo weli sidii kusii fikiraya xataa inay jiraan laakiin qur-aanka ayay ku qoran tahay shahaadadu macnaheedu waa markhaati wa aqiimu shahaadata lilaahi waxa aan la kulmay dadkii imtixaanka diyaarinayay kuwii su-aalaha dejinayay kuwii ilaalinayey kuwii saxayey intaba munaasabado kala duwan iyo siyaabo kala duwan ayaan kula kulmay waxaan la kulmay sidoo kaleeto ardaydii imtixaanka galaysay oo kuraastii iyo miisaskii fadhisa iyo duruufaha ay ku joogeen runtii aad iyo aad bay ii qiirogelisay sida ay dadkeennu diyaar ugu yihiin in ay si hufan ay shaqada u qabtaan waxaan runtii aad iyo aad eh, ugu faraxsanahay in dad badan ay meel iskaga tuureen ay iska dhigeen waxa la yidhahdaa qishka inay meel iska dhigeen qishkan inaan waxba lagu keenaynin oo macnaheedu diin ahaan uu khalad yahay damiir ahaan uu khalad yahay dadnimo ahaan uu khalad yahay ayay dadku isku raaceen weliba madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo macallimiinta iyo ciidamada intaba karti iyo awood weyn ayay geliyeen imtixaanku waxaa kale oo uu noo caddeeyey intii hawshiisa aan ku jirnay ahmiyadda ay leedahay sooyaalka waxbarashada ee ardayga uu leeyahay waa maqasheen maalmihii imtixaanka lagu jiray mudaharaadyo la samaynayay soddon iyo saddex kun oo arday oo soomaaliyeed ayaanu kor istaagnay mid kasta sooyaalkiisa waxbarashada iyo meesha uu ka soo bilaabay sabab ma jirto soddon arday loogu diiday inay imtixaanka galaan laakiin sistamku ma oggola qof aanan jidkaas iyo sooyaalkaas aanan soo marin markaa sistamkaas soo tufay kuwaasoo bannaanka u soo saaray waxaan u oggolaanay cabasho inay sameeyaan oo ciddii cabanaysa aan dhegaysanno oo aan ogaano kadibna aan tusno waxa sida ay yihiin runtii la tiigsannay dad isku dayey iyaga oo dugsiyo iyo waxyaabo kale adeegsanayo inay ardayda luuq ka soo geliyaan oo sooyaalka waxbarashada ay ka khaldaan waxaan aad iyo aad u rajaynayaa waalidiinta inay ku cibro qaateen ardaydu ay ku cibro qaateen sooyaalka waxbarashada ardayga in la ilaaliyo qayb waxay ka mid tahay nidaamka iyo dadnimada qofka ee la dhisaya ayay ka mid tahay taana waxay ahayd darsi kale oo aan ka baran ugu dambayntii imtixaanku waa tartan bulshadeennana waxaa ka lumay tartanka iyo macnihiisaa ka lumay bulshada waxaa loo baahan yahay inaynu barno in la tartamo meesha ugu hoosayso ama cayaar ha noqoto iyo meesha ugu sarrayso siyaasad ha noqoto waxaan loo tartamin qofna inaanu waxba ku helin ayaanu go-aan ku gaarnay marka qofka hadda oggolaaday inuu imtixaanka u tartamo berri wuxuu oggolaan doonaa inuu xilka iyo dowladnimada uu u tartamo laakiin qofkaan oggolayn qofkaan oggolayn inuu imtixaanka u tartamo ma oggolaan doono berrito in lagula tartamo xilka iyo waajibaadka qaranka uu leeyahay in lagula tartamo ma oggolaan doono marka ilmaheenna iyo dhallinyaradeena inaanu ku dhiirigelinno inay tartamaan oo luuqluuqa iyo waxaas iyo maxaan ku idhaahdaa qaraabakiilka iyo saaxiibtinimada hoose iyo meel la iska saaro haddii aan imtixaanka ka baxo mudane ra-iisul wasaare waxaan marar badan sheegnay xukuumadda dan qaranna ee u istaagtay in ardayda ka maqan dugsiyada la soo geliyo waxbarashada runtii sanadkan dadaal weyn iyo wacyigelin ayaan ku bixinnay haddana waxaa inoo diyaar ah oo bisha sebtembar labadeeda howlgeli doona saddexdii kun ee macallin oo cusbay waxaan aada iyo aada uga xunnahay runtii inaynu sheegno in ka badan hal milyan oo caruur soomaaliyeed ah inay u waxbarashada yihiin oo ay haystaan argagixisada iyo khawaarijta al-shabaab saa daraaddeed dagaalka xoreynta laga xoreynayo al-shabaab ee dadkeena laga xoreynayo macnihiisa waxaa weeye in ugu yaraan milyan arday milyan caruura oo soomaaliyeed oo ay waxbarasho u diideen fursad waxbarasho la siiyo runtii waxaan aada iyo aada u bogaadinaynaa dadaalka weyn ee xukuumaddu samaysay oo ugu horreeya madaxweynaheena oo maanta safka hore ee dagaalka u aaday si caruurtaas soomaaliyeed looga xoreeyo cadowga mustaqbalkooda baabi'inaya looga xoreeyo annaguna macallimiinta cusub qaar badan oo ka mid a waxaynu geyn doonaa goobihii laga xoreeyey khawaarijta ayaynu geyn doonaa oo waxbarashada ay ka bilaabanayso sanadkan haddii ilaahay yidha waxaan rajaynaynaa in lagu guulaysto in inta dhimanna laga xoreeyo si ay fursad loo siiyo caruurtaas soomaaliyeed fursad loo siiyo waxaan rajaynayaa in dadku ay diyaar u yihiin dagaalka inay ka wada qayb galaan soomaha si dadka loo soo xoreeyo insha allah tacaala haddii ilaah macallimiintana ha diyaar garoobeeno bilaha fasaxa waxaa loo dirayaa xoreynta inay ka qayb qaataan Ee, waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa howlwadeennadii habeen iyo maalin u soo jeeday ee ka shaqaynaya howlaha imtixaanka howl yar ma aha yacni maraaxisha ay soo martay iyo duruufaha ay soo martay waa howlo aada iyo aada runtii ee, ee, u tiro badan ma tirin karayo tiradooda laakiin si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliska soomaaliyeed ciidanka booliska soomaaliyeed waa saaxiibka waxbarashada waay xarumahooda ayaynu ku shaqaynaa iyaga ayaa qaada sanaadiiqda imtixaanka iyaga ayaa loo dhiibaa furaha furaha sanduuqa imtixaanka sarkaalka booliiskaa loo dhiibaa macallinka looma dhiibo macallinka warqaduhu u hayaa laakiin furaha sanduuqa sarkaalka booliiska ayaa hayo maxaa yeelay waa dad ammaanada ku wanaagsan dadnimada ku wanaagsan kartida ku wanaagsan waxaan rajaynayaa ardaydeenna markay qof booliisa arkaan inay u istaagaan meel kasta oo ay marayaan Ee, sidoo kaleeta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda iyo wasiirada iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo runtii aad iyo aad xil badan isaga saaray in imtixaanka si habsamila uu ku socdo barkood meelihii la gaarsiin waaye awood badan ku bixiyey in meelahaas imtixaanka ee, la gaarsiiyo Ee, sidoo kaleeto yaanan iloobin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda jaamacadaha soomaaliyeed madaxda jaamacadaha soomaaliyeed waxa ay ballan qaadeen in ardayda kaalimaha sare ka gashay oo dhan ay waxbarasho siiyaan qaybaheeda qaybaha kala duwan ee waxbarashada sanad dugsiyeedka cusub ayaa inoo bilaabanayo waxaanu mudan ra-iisul wasaare hadda ka shaqaynaynaa laba arrimood mid waxaa weeye in sharciga tacliinta sare aynu dhaqso u horkeenno golaha wasiirada toddobaadyada soo socda haddii ilaah yidhaahdo sharcigaas wuxuu wax weyn ka bedelayaa habdhaqanka iyo nidaamka waxbarashada sare ee dalkeenna uu leeyahay waxaana uu xoogga saari doonaa nidaaminta iyo tayeynta waxbarashada sare oo aysan dhici doonin in beenbeen ama shahaado lagu qaato ama meel dhex laga soo galo ama waxa ardayga la barayo aysan ay noqdaan wax munaasaba oo munaasab ku ah baahida dalkeenna iyo dadkeenna ugu dambayntii waalidiinta iyo ardayda waxaan ugu bishaaraynaynaa sanadkan in shahaadooyinka ay ka qaadan doonaan deegaanadooda inay ka qaadan doonaan oo aanay u baahan doonin inay u soo safraan si ay shahaado u qaataan laakiin nidaamkaas iyo hagaajintiisa dhowr toddobaad ayay naga qaadan doontaa dhowrkaa toddobaad ee in loo dulqaato midda ugu dambaysa waxaa weeye cid alla iyo ciddii cabasho qabto oo natiijadeeda cabasho ka qabto markuu natiijada qofkaa fiirsado linkiga hoostiisa waxaa ku yaallo meesha cabashada ayaa ku taal marka mareegta cabashada ha ha ku dhufto ha geliyo rool numbarkiisa waxa uu ka cabanayana ha sheego waxaan diyaar u nahay si ay cadaaladdu u muuqato oo ay u waarto in inta la baaro natiijadiisii loo soo saaro oo la yidhaah dib loogu laabto kadibna natiijadiisii loo soo saaro haddii ilaaha yidhaah ra-iisul wasaare waxaan aada iyo aad aan xukuumadda dan qaran guud ahaanteed gaar ahaan wasiirada xukuumadda oo maalintii imtixaanka la qaadayey ee tegey goobaha imtixaanka qaarkood ardaydii siiyey shaah iyo buskud iyo wixii oo aan u malaynaya wasiirada badankood in lasoo dooran doono haddii ay ay sidaan kusii socdaan ee wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga iyo wasiiro kale oo badan ee aada iyo aadan uga mahadcelin ugu mahadcelinayaa waxaan kugu soo dhawaynayaa ها حبيبه حبيبه انا انا سو دويسه الوقت هذه هيا حبيبه سو دو ما ما دبر تعال تعال كن كن كن كن لا. حاول
bismi illahi raxmaan raxiim ee, waa mahadsantihiin Een, sanadkan waxaan ugu cus-
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdulqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo